بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ee suuratu tawba allah waxau ihi subxaanah ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljannah yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqa fi اltawraati wاlinjiili wاlqur'an wman awfaa bicahdihi min allahi faاstabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim allah waxau ihi subxaanah ina allaha alle ishtaraa waxa uu kaga iibsaday min almu'miniina mu'miniinta waxa uu kaga iibsaday anfusahum nafahooda wuxuu kaga iibsaday iyo wa amwaalahum xoolahooda biana lahum اljanah janna inay u sugan tahay ayuu nafyo maalba alle kaga iibsaday mu'miniinta yuqaatiluuna mu'miniintu way dagaalamayaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ku jihaadayaan oo fayaqtuluuna way laynayaan gaalada wayuqtaluuna iyana waa la laynayaa wacdan calayhi masdarka mansuubka ah ficil nasbiyo usoo qadar ay wacada allaahu daalik arrinkaa ilaahay waa ballanqaadoo wuu yaboohay wacdan ballanqaad buu rabbi ballanqaaday ballantaasoo calayhi korkiisa ahaatay ballantaasoo xaqan xaq ah ballantaasoo haabitan ku sugan fi tawraati kitaabkii towraadaha dhexdiisa iyo walinjiili kitaabkii injiilaha dhexdiisa iyo walqur'aani kitaabka qur'aanka dhexdiisa ku sugan waman awfaa yaa ka oofin og ama uga oofin badan bicahdihi ballantiisa min allaahi alle ilaahay ballantiisa yaa uga oofin og oo uga oofin badan laa axad falaa yukhlifu allahu wacdah fastabshiruu ku bushaaraysta haddaba bibaycikum iibkiinnii ku bushaaraysta wa iltifaatun min alghaybati ila alkhitaabi litashriifi watakriim yacni khiyaab baa la soo waday oo waxaa laga warramayay mu'miniinta kadib khitaabkiibaa toos loogu wajahay si loo sharfoo loo karaameeyo allah waxau ihi markaa fastabshiruu ku bushaaraysta mu'miniintiiay bibaycikum iibkiinnii ku bushaaraysta alladii baycaasoo baayactum aada kula baayactanteen bihi bayca allaha alle usoo qadar yacnii baycaad ilaahay la gasheen ku bushaaraysta alla ilahe waa bayc iyo tijaaro lagu guulaystay weeyi allah waxau ihi wadaalik madkuurkaa la soo sheegay oo ballanqaadkaa iyo nicmadaasihi huwa isagu alfawzu liibaantii weeyi liibaantii alcadiimu ee weynayd attaa'ibuuna hum usoo qadar waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay hum mujaahidiinta jannada loo ballan qaaday attaa'ibuuna kuwii toobad keenaya weeyaane alle xaggiisa usoo noqonayey alcaabiduuna ee caabudaya rabbi alxaamiduuna ee mahadinayay alle assaaixuuna ee soomayey ama safarka daacada iyo cibaadada gelayee u soconayey hadday xaj tahay hadday jihaad tahay hadday dalabulcilmi tahay alraakicuuna ee rukuucayey assaajiduuna ee sujuudayey macnaha tukanayey waayo arkaantii salaada ugu mudnayd baa la cabiray waxaana loo jeedaa salaada dhammaanteed waa min itlaaqi اljuز'i wa iraadat اlkuli alaamiruuna ee amrayey dadka bilmacruufi wanaaga farayey wanaahuuna iyo kuwii ka reebayey can ilmunkari xumaanta xumaantana ka reebayey waalxaafiduuna waa kuwii ilaalinayey mu'miniintaasi lixuduud illaah ilaahay xuduudiisa ilaalinayee dhowrayey een waxa weeyaan manhiyaadkana ku dhacayn ee iska dhowrayey waajibaadkana la imanaayey wabashir u bushaareen nebi muxamedow almu'miniina kuwa mu'miniinta ah u bushaaree mutacalaqii bushaarada ama mafcuulkii waxaa loo xadfay liyufiida alcumuum si uu caam u noqdo oo waxa weeye waxaad ugu bushaaraysaa dee ajar iyo abaal adduunyo iyo mid aakhiraba wanaag adduunyo iyo darajo aakhiro labadaba ugu bushaaree waa caam allah waxau ihi maa kaana uma ahaanin ay maa saxa walastaqaama yacnii uma ansixin umana qumana umana habboona linnabiyi nebiga uma habboona oo uma ahaanin iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah inay dembi dhaafu dalbaan uma haboono oo uma cunanto walow kaanuu haba ahaadaan mushrikiintuye ulii qurbaa dhowaansho kuwa u saaxiibaba ha ahaadaan oo qaraabo ah min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday dabadeed uma haboono inay u dembi dhaaf dalbaan lahum iyaga ay u caddaatay annahum mushrikiintaasi asxaabu ljaxiimi jaxiime asxaabteeda inay yihiin intay u caddaatay dabadeed inay u duceeyaan oo dembi dhaaf u dalbaan mid u habboon may ahaanin wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahiima ibraahiim dembi dhaaf dalabkiisii uu u dembi dhaaf dalbay liabiihi aabihi uu dembi dhaafka u dalbay ma ahaanin ilaa can mawcidah ballan xaggeed mooye wax kale kama ahaanin ballantaasoo wacadahaa uu ballan qaaday ibraahiim iyaahu aabbihii ibraahiim uu ballan qaaday falamaa tabayana markuu caddaaday lahu ibraahiim annahu aabbihii caduwun inuu cadow u yahay lilaahi alla uu cadow u yahoo gaalnimo ku go-ay tabara'a waa ka beri noqday minhu aabbihii waa ka beri noqday ibraahiim waayo ina ibraahiima nebi ibraahim la awaahun mid noqosho badan weeyi xaliimun oo dulqaad badan wamaa kaana allah ilaahay ma ahaanin liyudilla kii baadinimo ku xukumaya ee hallaynaya qowman qolo bacda id hadaahum intuu hanuuniyey dabadeed dad intuu hanuuniyey dabadeed ilaahay ma hallaynayo xataa yubayina ilaa uu caddeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay iska ilaaliyaan oo rabbi kaga baqaan ilaa uu bayaamiyo waayo ina allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi ina allaha alle lahu isaga ayaa iska leh mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda allah iska leh iyo walardi arlada lahaanshaheedaba yuxyii waa nooleeyaa rabbi makhluuqaadka wayumiitu waxna waa dilaa wamaa lakum idiinma sugnaanin idinka min duuni illaah alla sokadii idiinma sugnaanin min waliyin mid arrinkiina maamulo oo wax idin tara iyo walaa nasiirin mid idin heliyaa toona idinma sugna ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan aynu akhrina wuxuu ku tilmaamay arrin muhiim ah oo ah altijaaratu alraabixa wa sifaatu ahliha wa bishaaratuhum ganacsiga lagu macaashee dhabta ah iyo ganacsigaa iyo baayac mushtariga lagu macaashay tilmaamaha ehelkiisu ay leeyihiin iyo bushaaradu rabbi u bushaareeyey tabaaraka wa tacaala oo baayac mushtarkan ama ganacsigan ama tijaaradani waxay dhex maraysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo addoommadiisa ka wax iibsanaya gadanaya waa allah ina allaha ishtaraa kuwa wax iibinaya ee gadaya waa mu'miniinta min almu'miniina badeecadda la gadayo ee badka taalla waa alanfusu waalamwaal waa nafihii iyo xoolihii wixii ugu qiimo badnaa hamanka iyo qiimaha la qaadanayaana waa aljanna waa jannada ilaahay wuxuu tilmaamay inuu addoommadiisa mu'miniinta nafahoodii iyo xoolahoodiiba ka siistay inuu janno isaguna ku karaameeyo waa nicma albayc wa nicmat tijaara waa wax la beec iyo waxa weeyaan iib la galo kii ugu qiimo badnaa weeyi weliba ilaahay wuxuu tilmaamay qiimahaas ay qaadanayaan mu'miniintu inay iyaga gaar u tahay oo ilaahay waxau ihi bianna lahum aljanna waxa weeye khabarka annaad ee lasoo hormariye waa lahumta eh wuxuu faa'iideynayaa xasri iyo qasri oo iyagunbaa jannadan leh ila taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra ama taqdiimu almacmuuli cala alcaamil yufiidu lxasra marka iyagunbaa jannadaa leh dee cid kale lama wadaagto oo mu'miniinta unbaa janno leh gaal dee waxa weeyaan fooda gelin maayo waxaa la tilmaamay waxyaabaha ay ku muteen jannadaas oo jihaadku ugu horeeyo dirwatu sinaami lislaam kuruska islaamka baarkiisa ugu sarreeya weeyaan oo jihaadkii ah gaaladay laynayaan iyana waa la laynayaa ilaahay wuxuu u yabooho u ballan qaaday ballantiisuna ma baaqate eh jannadaa inuu siinayo ilaahay wuxuu tilmaamay sifaadka ay leeyihiin mujaahidiinta ahlu jannaha ah oo inay yihiin kuwa toobad keenaya oo ruuxa muuminkii hadh iyo habeenba towbada waa inuu ku toosnaado waayo hadh iyo habeenba dee gef baynu gelaynaa indheheennaa dembaabaya oo afkeennaa dembaabaya oo adinkeennaa dembaabaya marka dembigaas dawadiisu waa atawba attaa'ibuun waa kuwo cibaadaysanaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsoonaya oo cimrigooda cibaado ku camiraya waa kuwo alla mahadinaya wa qaliilu min cibaadiya ashakuur in badan ma mahadiyaan rabbi laakiin inta yaree badbaadi weeyi inta ilaahay nicmada uu galay garanasee ku mahadinaysaa waa kuwo soomaya ama cibaadaadka u safraya oo siyaaxada safaru aacana waa lagu fasiray safarka aacada xajka loo safro jihaadka loo safro dalabulcilmiga loo safro waa safaru aaca soonkana waa lagu fasiray waa kuwo tukanaya alraakicuuna asaajiduun waxaa u dheer camalka iyo cibaadada ay samaynayaan dadkana waxtarkoodu waa gaadhayaa oo wanaagay farayaan xumahana waa u diidayaan ilaahay xuduuddiisa waa dhowrayaan oo ku dhici maayaan ilaahay waxau yihi kuwa sifaatkaa leh wabashir ilmu'miniin ajar iyo abaal adduunyo iyo mid aakhiraba ugu bushaaree waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxriimu listikfaari lilmushrikiina wa bayaani asbaabi istikfaari ibraahiima liabiih inay xaaraantoonay bannaanayn gaalo in loo duceeyo dembi dhaaf loo dalbo waxaa la caddeeyey ilaan dadku waxay is odhan karaan oo nebi ibraahimba aabbihiisoo kii u ducaynayee lahaa waqfir liabii innahu kaana min aldaalliin ilaahu aabbahay u dembi dhaaf waa hallaabo wuu lunsanaaye jawaabteedu waxay noqotay nebi ibraahim ducaduu aabbihii u duceeyey ballanqaadu hore u ballanqaaday bay ahayd uu oofinayo oo ilaahay baa ballanqaadkaana inooga warramay oo allah waxa uu yidhi qaala araaqibun anta can aalihati ya ibraahim lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliya qaala salaamun calayka saastakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya ilaahay wuxuu inooga warramay doodii dhex martay ibraahiim iyo aabbihii aazar oo alla wuxuu yidhi arrintaa ino isagoo inooga warramaaya ibraahim aabbihii baa ku yidhi araaqibun anta can aalihati ya ibraahim ibraahiimow ma waxaad nacaysaa ilaahyadayda iyo asnaamtayada ma ilaahyadaydaad nacaysaa ood wax ka sheegaysaa lain lam tantahi la arjumannaka wahjurnii maliya walle haddaad ka hadhi weyda arrinkaas dhagax baan kugu dili ee iga dheerow oo hay soo dhowaan ibraahiim aabbihii markuu hadalkaa kula hadlay muxuu yidhi qaala salaamun calayk saastakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya bal dulqaadka iyo dadnimada iyo diinta iyo sharafta ambiyada eeg isagoo le dhagax baan kugu dili ha ii soo dhowaana iga dheerow ayaa uu leeyahay salaamun calayk waa salaamun mutaaraka nabadgelyo korkaaga ahaato waan kaa tegayaaye markaasuu weliba ballan qaadaya oo uu leeyahay saastakfiru laka rabbii rabbigay ayaan dembi dhaafkaaga dalbi inahu kaana bi xafiya rabbigay wuxuu ahaaday mid ii naxariis badan oo ii samafale eh ilaahay baan kuu baryayaa marka ballantaa uu qaaday oofinteeda darteed ayuu ugu dembi dhaaf dalbayey marka ilaahay wuxuu tilmaamo uu yidhi falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu laakiin ibraahiim markay u caddaatay aabbihii inuu cadow ilaahay yahay ila markii hore rajuu ka qabay bilaa soo islaamaa laakiin markii u caddaatay cadow alle inuu yahay beri buu ka noqday aabbihii inna ibraahiima la awaahun xaliim halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa dee gaal in loo duceeyo inaanay bannaanayn markii la caddeeyey arrintaa dabadeed nebi ibraahimna markii layna amray kudayashadiisa intaasaa laga reebo waxaa la yidhi hadalkaa uu aabbihii kula hadlay ha kaga dayanina oo ilaahay waxa uu ku yidhi fii suurati almumtaxina qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah waxaa idinku sugnaatay kudayasho wanaagsan nebi ibraahim iyo kuwii raacee rumeeyey kudayasho wanaagsan baa idinku sugan markay qoomkoodii ku yidhaahdeen beri baanu idinka nahay idinka iyo ilaahay sokadii waxaad caabudasaanba kafarnaa bikum diintiinna iyo dhaqankiinna waa ka gaalowno waanu diidnay wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaau abadaa innaka iyo idinka dhexdeennana waxa ka daahiroo ka muuqday cadaawad iyo nacaybsho weligeen aynu isu qabno ilaa goorma xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay keligii aa ka rumaynaysaan halkaa waxaa laga qaadanayaa cadaawadda muslim iyo gaal dhex taalla waxaa asal u ah cadaawadda gaale iyo ilaahay dhex taalla oo gaalo markay cadow ilaahay noqdeen ayay muuminkana cadow u noqdeen sidaa darteed cadaawadda gaal iyo muslim dhex taalla waxay dhammaanaysaa uun gaal markuu ilaahay rumeeyo xataa tu'minuu billaahi waxda laakiin inta ka horaysa meel ay ku saaxiibeen oy ku heshiiyeen dee ma hayno marka gaal waa saaxiibkaa iyo waa dadkee wayna xigaan iyo waynu isjecellahay iyo waa hadal waxa weeyaan lagu halaagsamayo oon sax ahayn waayo ilaahay baa yidhi laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo cadowgiinna sokeeye aad soo dhowaysataan ha ka dhiganina culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa cadaawadda alle loo hormariyey laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum ta muuminiinta waa laga dambaysiiyey ta ilaahay waxaa loo horraysiiyey waayo iyadaa asal iyo asaas ah oo addoonku markuu cadow ilaahay noqdo ayuu adigana cadow kuu noqonaya hadduu se alla rumeeyo oo weli ilaahay u noqdo xagga alle u dhow adigana waa saaxiibkaa marka wilaayaduna xagga alley ka bilaabmaysaa cadaawaduna xagga rabbay ka bilaabmaysaa ruuxa ilaahay cadow u yihi adigana waa cadowga ruuxa weli ilaahay yihi adigana waa saaxiibkaa xataa tu'minuu billaahi waxdah waxa alla uu yidhi markaas kudaysho wanaagsan baa idinku sugan nebi ibraahim iyo qoomkiisii baraa-adaa ay gaale ka beri noqdeen ayaad kaga dayanaysaan iyo tawxiidkay ku toosnaadeen maxaa laakiin laga reebay ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna lak hadalkuu ibraahim aabbihii ku yidhi mooyaane waan kuu dembi dhaaf dalbi oo kaa ha kaga dayanina kaasi ha kaga dayanina marka waxaa looga soo reebay dee ma bannaano gaal in loo dembi dhaaf dalbo nebi ibraahimna markay u caddaatay cadaawaddii aabbihii waa ka beri noqday rasuulkuna sal اllahu alayhi waslm kama fii muslim min xadiidi saciid bn اlmusayib can abiihi qaala lama xadarat abaa aalibin ilwafaatu markii abu aalib waa nebiga adeerkiiyo geeridii kusoo xaadirtay jaahu rasuulu اllah rasuulkii alla waa u yimid sal اllahu alayhi wasalam fawajada cindahu abaa jahlin wacabdillaahi bnu abi umayata bn lmugiira waxa uu agtiisii ka helay iyadoo ay la fadhiyaan adeerkii abu aalib oo sakaraadaya abu jahl iyo cabdillaahi bnu abi umaya oo la fadhiyuu rasuulku u yimid faqaala rasuulu llahi ay cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah wuxuu yidhi adeerkayow laa ilaaha ila allahu dheh kelmad ilaahay agtiisa aan kuugu doodo on kuugu dacwiyo abu jahl iyo cabdillaahi bnu abi umaya ayaa ku yidhi abu aalib yaa abaa aalib atargabu can millata cabdilmualib abu aalibow ma maantaad nacaysa adigoo da-daasoo xaaladaa ku jira diintii aabbaha abu aalib kama zuulin nabigu hadalkii inuu ku celceliyo isagoo rajaynayo bal inuu marun ku dhawaaqo iyaguna kamay zuulin hadalkii inay ku celceliyaan si aanu diinta uga bixin oo aanu islaamnimada u qaadan oo diintooda baatilkee hore si uu ugu sugnaaday iyagoo doonaya iyaguna hadalkii waa ku celceliyeen xataa qaala aakhira maa kallamahum bih huwa calaa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah ilaa hadalkii ugu dambeeyey kula hadlay uu noqday inuu ku yidhi diintii cabdulmualib buu haystaa oo uu diiday inuu ashahaato rasuulku markaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laastakfiranna laka maa lam unha canka walee waan kuu dembi dhaaf dalbi abu aalibow waayo diinta iyo dacwadu aada u difaacay inta aan laii diidin arrintaa in layga reebin fanasalat hadihi alaaya markaasi aayaddani soo degtay alla uu ku yidhi maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin markaasuu ka hadhay waxa weeyaan ducadiisii marka halkaa waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye aan gaal loo ducayn karin dembi dhaafna aan loo dalbi karin waayo waa ahlu naar waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alcudru biljahli in waxa jahliga laydhaa laysugu cudurdaaro jahliga laysugu cudurdaarayaana mid walba ma aha waa ruuxu wixii uu ka jaahil noqon karo hadhiyo habeenba agtiisa haddii diintii lagu hayo oo isagu isaga jeedsado aanu waxa weeyaan dhegba u dhigin isagoo cilmigii iyo culimadiiba dhex jooga dee wuxuu ka gaabiyu gaboodfal ku galo laga dhaafi maayo laakiin waxaa loogu cudurdaarayaa ruuxa wixii ka qarsoomi kara oo mas'ale qarsoon oo dadku aanay ku baraarugi karin haddii uu sameeyo isagoon garanayn inay xaaraan tahay dee waa loogu cudurayaa waxaa kaloo loogu cudurdaarayaa hadduu joogo dee meel baadiye ka fog halkii culimada iyo cilmigu ay yaallayba hadduu ku nool yahay oo masaladu aanay gaadhinba ama dhowaanu soo islaamay oo dee islaamnimadaba uu ku cusub yahay waxyaabaha noocaasa qofku haddii uu jahli kaga dhaco asbaabtaas dee waa loogu cudurdaarayaa laakiin jahli kastaa cudurdaar ma aha ee waa kii macquule looga qaateen ah arrintaa cudurdaarka jaahilnimada waxaa u daliila ilaahay waxa uhi wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahu maa yattaquun ilaahay qoomna kuma baadinimo xukminayo oo ma baadiyeynayo intuu hanuuniyey dabadeed ilaa horta uu u bayaamiyo waxay alle kaga baqayaan iyo waxay iska dhowrayaan ilaa uu qeexu u caddeeyo aayaddan waxaa la yidhi sababteedu waxay ahayd oo ay ku socotaa markii ay mu'miniintu qaraabadooda gaalada ay u dembi dhaaf dalbi jireen yacni dembi dhaaf ay u dalban jireen markii hore oo ay u ducayn jireen iyagoo markaa dee aanay soo degin weli nahyigii laga reebay oo dee markii hore manhi may ahayni way isaga ducayn jireen qaraabadooda kuwa gaalada ah markaa mu'miniintii sidaa ku dhimatay ayaa mu'miniintii noolayd ay u werwareenoo yidhaahdeen wallaahi raggii u ducayn jiray gaalada malaha waa lagu cadaabi markaasay soo degtay wamaa kaana allaahu liyudila qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahu maa yattaquun oo macnaheedu yahay dee ciddii waxa weeyaan hore gaalo ugu dembi dhaaf dalbi jirtay intii aan la caddayn ka hor dembi kuma laha waayo markii hore umay caddayn laakiin marka loo caddeeyey dabadeed qofka dib u dalbe dembi dhaaf dee waa ku dembaabaya oo waxa weeyaan waa ku baadiyoobaya waxaa kaloo lagu fasiray inay caam ku tahay oo aanay ahaynba iyaga ku gaar ahayne ay tahay qof kasta oo sameeya shay aan loo bayaamin oon u caddayn oo jaahilnimo ay ku rido dee waxa weeyaan lagu baadinimo xukmin maayo ilaa horta ay u caddaato oo waxa aqoon uu u yeeshuu garto taasina qofka waxay ku waajibinaysaa dee goobaha cilmiga iyo cibaadada inuu camiro oo aanu dhagaha furaysan waayo ruuxu isagu hadduu diinta ka gaabiyo uu dhabarka u jeediyo oo dhegba uu jalaq u siin waayo dee waxa weeyaan jaahilnimadiisu cudurdaar noqon mayse waa lagu ciqaabaya allah waxa uu ihi ina allaha alla ishtaraa waxa uu ka iibsaday min almu'miniina mu'miniinta anfusahum nafahoodiibaa alle ka iibsaday iyo wa amwaalahum xoolahoodii oo maxaa uu kaga iibsaday alleh bianna lahum inuu sugnaaday mu'miniinta oo keliya aljannata jannadii ay u sugnaatay janno inay leeyihiin ayuu naftoodi iyo maalkoodaba ka siistay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ku jihaadayaan oo fayaqtuluuna gaalada way laynayaan wayuqtaluuna iyana waa la laynayaa wacdan ay wacad allah ilaahay waa ballanqaaday daalika arrinkaa iyo jannadaa la soo sheegay wacdan ballanqaad baa rabbi ballanqaaday ballantaasoo calayhi korkiisa ahaatay ballantaasoo xaqan xaq ah oo sugan oo aan baaqanayn oo la oofinayo wacdigaasoo haabitan ku sugan fi tawraati kitaabkii towraadaha dhexdiisa ku sugan iyo walinjiili kitaabkii injiilaha dhexdiisa ku sugan iyo walqur'aani qur'aanka dhexdiisa ku sugan waman awfaa waman awfaa yaa ka oofin og ama ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allaahi alle yaa ka ballan oofin og cidina dee isagaa ugu ballan oofin badan haddaba fastabshiruu mar hadduu rabbi sidaa yahay ka ballanta qaadayna isaga yahay haddaba fastabshiruu mu'miniintiyay bushaaraysta bibayiicikum iibkiinnii ku bushaaraysta alladii iibkaasoo baayactum aad kula baayactanteen bihi iibka allaaha alle baycaad ilaahay la gasheen ee kula baayactanteen waxa weeyaan ku bushaaraysta wadaalik baycaas iyo wanaaggaa laydiin ballan qaadayna huwa isagu alfawsu liibaantii weeyi alcadiimu ee weynayd hum mujaahidiinta jannada loo ballan qaaday attaa'ibuuna kuwa alla u soo noqonaya weeyi alcaabiduuna ee rabbi caabudaya alxaamiduuna ee ilaahay mahadinaya alsaa'ixuuna ee soomaya alraakicuuna ee rukuucaya alsaajiduuna ee sujuudaya alaamiruuna waa kuwa dadka faraya bilmacruufi waxa wanaagsan wannaahuuna waa kuwa ka reebaya dadka can ilmunkari waxa xunna waalxaafiduuna waa kuwa ilaalinaya lixuduud illaah ilaahay xuduuddiisa kuwa dhowrayeen ku dhacan weeyi wabashir ilmu'miniina nebi muxamedow mu'miniinta u bushaaree oo khayr adduunye iyo mid aakhiraba ugu bushaaree allah waxau ihi maa kaana uma ahaanin lilnabiyi siiqadan waxaa lagu fasiraa ay maa saxa ama maa yenbagii ama maa jaaza uma bannaana uma habboona mana u cunanto ansax ma aha oo wax suuragala ma aha maadani waa naafiyo laakiin waxaa la yidhi waa bimacna nahyi oo waxaa la yidhaha waa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan lafdiga waa ka khabari oo waxaa laga khabrayaa nafyigaasoo arrintu sidaa ma aha waxaana loo jeedaa nahyi oo waxay xambaarsan tahay ay laa tafcaluu dalik sidaa ha samaynina marka waa khabarun bimacnaa waxa weeyaan annahyi alla waxa uhi markaa maa kaana uma ahaanin oo uma habboona linnabiyi nabiga uma haboono umay ahaanin iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah walow kaanuu haba ahaadaan mushrikiintu ulii qurbaa dhowaansho kuwa u saaxiiba min bacdi maa tabayana intuu caddaaday dabadeed lahum iyaga annahum mushrikiintu asxaabuuljaxiimi jaxiime asxaabteeda inay yihiin wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahiima ibraahiim dembi dhaaf dalabkuu u dembi dhaaf dalbay liabiihi aabbihii uu dembi dhaaf dalbay ma ahaanin ilaa can mawcidatin ballan xaggeed mooye wax kale ma ahayn ballantaasoo wacadahaa uu ballanqaaday ibraahiim iyaahu aabbihii uu ballanqaaday falamaa tabayana markii uu waxa weeyaan u caddaaday lahu ibraahiim annahu aabbihii caduwun cadow inuu u yahay lilaahi alla uu u yahay tabara'a waa ka beri noqday ibraahiim minhu aabbihii wuu ka beri noqday waayo ina ibraahiima ibraahiim laawaahun mid noqosho badan weeyi xaliimun oo dulqaad badan wamaa kaana allah alle ma ahaanin liyudila kii baadinimo ku xukumaya ee hallaynaya qowman qolo bacda id hadaahum intuu hanuuniyey dabadeed xataa yubayina ilaa uu caddeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay iska ilaalinayaan iyo waxay muxaramaadka kaga dhowrsanayaan allana ugu dhowaanayaan ilaa uu caddeeyo hallayn maayo oo ku baadinimo xukmin maayo waayo ina allaha alleh bikulli shayin shay walba caliimunkii oo ogaal badan weeyi ina allaaha alleh lahu isaga ayaa iska leh mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo wal ardi arlada lahaanshaheeda yuxyii alla isagaa wax nooleeya wa yumiitu isagaa waxna dila waa caam wax alla wixii nololeh iyo wax alla wixii dhimanayaba isaga gacantiisa ayay ku jirtaa nolo geerida iyo dilidda iyo nooleyntuba wamaa lakum idinma sugnaanin idinka min duuni illaah ilaahay sokadii idinma sugnaanin min waliyin wax arrinkiina tawalliyoo maamuloo idiin gargaara iyo walaa nasiirin wax idiin hiliyaatoona idinma sugnaanin allah waxa uhi laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaar wallaahi iyo laqad taaba dhab ahaan buu uga toobad aqbalay allaahu alleh cala alnabiyi nebiga ilaahay waa ka toobad aqbalay sala allahu calayhi wasalam waalmuhaajiriina kuwii soo hijroodana waa ka toobad aqbalay waalansaari ansaartii rasuulka u hiiliyee u gargaarayna waa ka toobad aqbalay aladiina muhaajiriinta iyo ansaartaasoo itabacuuhu raacay rasuulka fii saacati alcusra culayska wakhtigiisii yacnii xilligii adayga ee qallafsanaa kuwii raacay min bacdi maa kaada markuu sigay dabadeed yasiiqu inay leexato quluubu fariiqin koox qalbiyadood inay leexdaan markay ku sigteen dabadeed kooxdaasoo minhum saxaabadii ka mida muhaajiriinta iyo ansaarta humma taaba dabeed waa ka toobad aqbalay alleh calayhim korkooda ansaar iyo muhaajiriin waayo innahu alleh bihim iyaga ra'uufunkii u tudhis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wa cala ahalaaati ay wa taaba allaahu ilaahay waa ka toobad aqbalay cala ahalaaati saddexdiina ilaahay waa ka toobad aqbalay aladiina saddexdaasoo khullifuu la reebay macnaha laga reebay can qabuuli tawba waa kuwii towbad aqbalka dib looga dhigay ee kontanka habeen dib loogu dhigay ilaan xalaynu soo maraynay wa aakharuuna murjawna liamri illaahi imaa yucadibhum wa imaa yatuubu calayhim marka waa kacab ibnu maalig iyo hilaal ibnu umaye iyo muraara ibnu rabiic iyo raggii waxa weeyaan saddexdii saxaabi weeyi wacala ahalaaati wa taaba allah ilaahay waa ka toobad aqbalay cala ahalaaati saddexdii saxaabina rabbi waa ka toobad aqbalay aladiina saddexdaasoo khullifuu dib loo dhigay towbadooda dib loo dhigay ilaahay waa ka toobad aqbalay xataa idaa daaqat markay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda alardu arladii ay ku cidhiidhiyoontay bimaa raxubat ay maca ruxbihaa ballaadhkeeda iyadoo lala qabo arladu intay ballaadh lahayd markay ku soo cidhiidhiyoontay oo wadaaqad ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda anfusuhum nafahoodii ay ku cidhiidhiyoonto meel alla meel ay u ciirsadaan ay waayeen oo wadannuu ay yaqiinsadeen an laa malja'a meel loo ciirsado la magan galaa inaanay jirin min allah ilaahay meel laga magan galaa inaanay jirin ilaa ilayhi xaggiisa mooye meel loo cararoo loo ciirsadaa inaanay jirin uma taaba calayhim dabeed intaasi markay dhacday ilaahay waa ka toobad aqbalay liyatuubuu ay liyaduumuu cala atawba si ay towbada ugu toosnaadaan oo u daa'imaan jalaaluddiin asuyuuti isagu waxa uu u qadarayaa uma taabada waxa uu leeyahay uma taaba calayhim ay wafaqahum litawbati liyatuubuu macnaha wuxuu alla waafajiyey towbada si ay u toobad keenaan oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa uma taaba dabeed ilaahay waa towbad waafajiye calayhim iyaga liyatuubuu si ay u toobad keenaan waayo ina allaha alle huwa alle attawaabu allaha toobad aqbalka badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow ittaquu llah ilaahay ka cabsooda subxaanahu wa tacaala oo wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runsheegee runta sheegaya kuwaa la jirkooda ahaada oo raaca oo la socda alla waxau idhi maa kaana uma ahaanin liahli lmadiinati madiine ehelkeeda ree madiine uma ahaanin oo uma cunanto macnaha sidan iyaanay dhicin weeye waa sida tii horeo kale oo waa khabarun bimacna nahyi oo sidan ha samaynina macnaheeda iyo muraadkeedu weeyi maadu waa naafiyo waase bimacna nahyi maa kaana uma ahaanin oo uma cunanto liahli lmadiinati ree madiina uma cunanto iyo waman xawlahum cidda hareerahooda ee mu'miniinta aba oo min alacraabi kuwii ree baadiyaha ka mid ah an yatakhallafuu inay ka hadhaan uma habboona can rasuuliillaah rasuulka ilaahay inay ka hadhaan oo tabuug marka uu u baxayo khasawaadka lamidka ah inay ka hadhaan uma habboona ree madiina walaa yarqabuu inay ka jeclaadaanna uma habboona bianfusihim nafahooda can nafsih nebiga naftiisa sala allahu calayhi wasalam naftooda inay ka jeclaadaanta nebigana uma habboona oo nebiguna tacabka iyo bacadka iyo kulaylka iyo dhibaatada uu ku dhaqaaquu ku baxo iyana ay iska raaxaystaan oy hadhka ku hadhaan taasi uma habboona allah waxau idhi daalik ay daalika alkhuruuju wa cadamu takhalluf bixiddaa nebiga aada la baxaysaan iyo inaydaan ka hadhini xaasilun waxaay ku xasilaysaa oo ay ku sugnaanaysaa biannahum bisababi annahum iyagu laa yusiibuhum inaanu ku dhacayn darteed dama-un haraad iyo walaa nasabun waxa weeyaan daaltoona iyo walaa makhmasa gaajatoona fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa inaanay u helayn oo walaa yata'uuna aanay ku joogsanayn mawdi'a meel lagu joogsadana aanay ku joogsanayn meeshaa lagu joogsado oo yaqiidu lkufaara gaalada cadho gelinaya oo ciil gelinaya oo walaa yanaaluuna aanay gaadhayn min cadowin cadowga xaggiisana aanay ka gaadhayn naylan gaadhid oo aanay ka guul gaadhayn oo dhibaato waxa weeyaan gaadhsiinayn ilaa hadday intaasi dhacdose oo ay haraadaan oo ay gaajoodaan oo ay daalaan oo ay dhul gaalada ka qabsadaan oo gaalada ka gungaadhaan oo ka guulaystaan intaasi hadday dhacdo kutiba waxaa loo qorayaa lahum iyaga bihi ay bitilka alacmaal acmaashaa la soo sheegay madkuuraadka ah sababtooda waxaa loogu qorayaa camalun camal baa loogu qorayaa camalkaasoo saalixun wanaagsan waayo ina allaha alleh laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee wanaagga sameeya abaalkooda alla waa ilaaliyaa oo ma dayaco walaa yunfiquuna ma bixiyaan oo jihaadkii iyo khasawaadkii kuma bixiyaan nafaqatan nafaqo nafaqadaas oo sagiiratan yar iyo walaa kabiiratan mid weyntoona wax yar iyo wax weyn midna kuma bixiyaan jihaadka oo walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan tog togna ma gooyaan oo meel ma maraan ilaa hadday sidaa sameeyaanse oo ay wax bixiyaan ama ay jihaad u socdaan kutiba waa loo qorayaa huwa arrinkaas oo waxay bixinayaan iyo meesha ay marayaanba waa loo qorayaa lahum iyaga oo maxaa loogu qorayaa liyajziyahum allah si ilaahay ugu abaalmariyo axsana maa shay kii ugu wanaagga badnaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala towbat ullaahi calaa ahli ghaswati tabuuk nimankii khaswada tabuug ehelka u ahaa ee u baxay ilaahay inuu ka toobad aqbalo khayrka waafajiyey laqad taaba allaahu cala annabiyi waxaa nebiga lagaga toobad aqbalay waa maxay waxa weeyi nebiga sala allahu calayhi wasalam si dabacsan oo naxariis rabbi ku dheehan tahay waa ti loogu canaantay cafintii uu u cafiyey munaafiqiintu inay jihaadka ka hadhaan oo waa tayna soo martay cafa allaahu canka lima adinta lahum nebi muxamedow ilaahay waa ku saamaxee maxaad ugu fasaxday kuwa munaafiqiinta ah waa kuwii munaafiqiinta intay u yimaadeen oo cudurdaar beena u sheegeen iyuu yidhi waxa weeyaan markii ay ka codsadeen inay hadhaan iska hadha ayaa waxaa lagu yidhi cafa allaahu canka lima adinta markaa waxay ahayd canaan latiif oo dabacsan oo la dareensiinayo in laga wanaagsanaa sidaa markaa sidaa uu sameeyey khilaaful awlaha ah ee laga habboonaa ayaa kaanamaa sidii waxay dembi culus tahay oo kale waxaa laga cabiray laqad taaba allaahu cala annabiyi waa cafintaa uu cafiyey ee uu yidhi waayahay iska jooga ee hore loogu canaantay waalmuhaajiriina waalansaar muhaajiriintii iyo ansaartiina alla waa ka toobad aqbalay oo talow iyaguna maxay galeen waxay galeen wakhtiga la baxaayey ayaa wakhti adag ahayd oo cadeed kulayl iyo jiilaal iyo sahayla-aan iyo socodkoo dheer iyo shan iyo toban maalmood oo loo soconaya tabuug arrin culus bay ahayd waataynu hore usoo marray suuradda bilowgeeda nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu meel u baxayo ma caddayn jirinoo wuu sarbeebi jiray si aan cadowgu uga sii warhelin laakiin tabuug maalintii loo dhaqaaqayey wuu caddeeyo ma sarbeebin ciddii doontaa ha ogaato wuxuu yidhi ku talagalow u diyaargarooba tabuug baa loo socdaaya waayo waa meel dheer oo culus oo u baahan diyaargarow iyo niyo fiican in loogu talagalo markaa waxa dhacday waxa weeyi culayskaa iyo wakhtigaa adagee la baxaayey ayaa saxaabadii rag ka mid ah qalbigoodii waxaa ku soo dhacday war ma yskaga hadhaan nebiga arrintu waa culus tahaye macnaha qalbigoodiibaa qaarkood wuxuu u iishay inay hadhaan oy ka hadhaan oo min bacdi maa kaada yasiiqu quluubu fariiqin minhum markay quluubta qaarkood ku sigatay inay leexato leexashadu waa maxay waxa ku soo dhacday talow ma iska hadhaan may hadhin laakiin qalbigooday ku soo dhacday marka intaas malahaa yaree qalbigooda ku soo dhacay ee aanay fulin ayuu rabbi ka dhaafay oo iyagana arrinta la leeyahay waa laga toobad aqbalay waa arrintaa qaarkood ay niyoodeen laakiinse aanay samayn waxaa ku sugan aayaadkan fadlu ahli lmadiina bijihaadihi maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wa jazaa-uhum ree madiina fadliga ay dadka kala dheer yihiin ee ay ku mudanayaan raacidday rasuulka u raacayaan jihaadka sala allahu calayhi wasalam iyo abaalmarinta wanaagsan ay ka helayaan oo waxaa la tilmaamay in waxa weeyaan aanay u habboonayn ree madiina inay rasuulka ka hadhaan waxaa lagu dhiirigeliyey inay raacaan waxaa la yacni waxa la dareensiiye oo la rajogeliyey waxay wanaag iyo khayr helayaan oo waxaa la yidhi tallaabo ma qaadaysaan oon iyo haraad iyo gaaja idinkuma dhacayso cadow wax ma gaadhsiinaysaan dhul ma qabsanaysaan ilaa haddaad yacni tallaabadaad qaadaanba ajar iyo abaal baa idinka socda dee mar haddii darajadaaba aada leedihiin dee waxa weeyaan rasuulka ha ka hadhina sala allahu calayhi wasalam ee la socda waxaa la tilmaamay wax yar iyo wax weyn waxay bixiyaanba iyo meeshay maraanba ajar in looga qoraayo wuxuu alla tilmaamay liyajziyahum allahu axsana maa kaanuu yacmaluun waxaa sidaa loo yeelay si alla ugu abaal mariyo camalkay samaynayeen kii ugu wanaagsanaa halkan culimmadu waxay isweydiiyaan haddii la yidhi axsana maa kaanuu yacmaluun camalka kii ugu wanaagsanaa baa lagu abaal marinayaa ila in axsan waa afcalu tafdiil meesha waxaa ka baxaya alxasan kii wanaagsanaa waa camal wanaagsan iyo camal ka sii wanaagsan marka waxaa la tilmaamay camal ay sameeyeen kii ugu wanaagsanaa baa lagu abaalmarinaya dee kii laga wanaagsanaa miyaan lagu abaalmarinayn lababa culimmadu waa kaga jawaabeen in la yidhaahdo afcalu tafdiili laysa fii baabih afcalu tafdiilkan axsan maanta baabkiisii kuma sugna waxaana laga macnaynayaa un aslulxusni iyo wanaagga asalkiisii oo macnihii iyo muraadku waxa weeyaan afcalu tafdiil laga laqbayn maaye axsana maa kaanuu yacmaluun ay camalahum lxasan yacnii wixii ay samaynayeen ee wanaagsanaa ayaa lagu abaalmarinayaa laakiin kii ugu wanaagga badnaaha o dhan waa marka la yidhaahdo afcalu tafdiil laysa fii baabihi marka dee xasankii iyo axsankuba waa soo gelaya kii wanaagsanaa iyo kii kasii wanaagsanaaba waxaa kaloo lagu fasiray in looga jeeda axsanka waxa weeyaan axsanka waajibaadkii iyo sunantii xasankana mubaaxaadkii marka waxaa la yidhi mubaaxaadka waxyaabaha iska mubaaxa ah dee haddaad samaysana way iska bannaan tahay haddaad ka tagtana way kuu bannaan tahay abaalmarin iyo ciqaabna kama dhasho mubaaxaadka marka waxaa looga jeedaa kii ugu wanaagsanaabaa lagu abaalmarin doonaa axsanka waxaa looga jeedaa afcalu tafdiilka waa waajibaadkii iyo sunantii waana kuwa abaalmarintu ay ka ratib mayso marka axsanka waxa soo gelaya waajibaadkii oo dhan iyo sunantii la sameeyey oo dhan xasankan meesha ka baxayna wuxuu noqonayaa mubaaxiyo isaga laa yatacallaqu bihi hawaabun walaa ciqaab haddaad samaysay haddaanad samaynba taana waa lagu fasiray allah waxa u ihi laqad taaba allahu wallaahi laqad taaba allah ilaahay dhab ahaan buu uga toobad aqbalay cala nabiyi nabiga ilaahay waa ka toobad aqbalay sala allahu calayhi wasalam waalmuhaajiriina kuwii hijroodayna ilaahay waa ka toobad aqbalay iyo walansaari kuwii rasuulka u hiiliyey ansaarta u ahaa aladiina kuwaasoo itabacuuhu rasuulka raacay fii saacati alcusra xilligii adayga saacad iminka dee wakhti go-an baa loo yaqaanaa oo lixdan daqiiqa ah laakiin saacad markii hore waxaa loo yaqaano lagu idlaaqi jiray waa juzun min azaman qalla aw kahur waa wakhti uun xilliga ka mid a ha badnaado ama ha yaraado marka iminka saacatulcusra waxaa looga jeedaa waa wakhtigii khaswada tabuuk oo dhan intay doonta ha gaadhee marka waxaa loo jeedaa uun saacad mucayana looma jeedoe waa xilligii adkaa ee khaswada tabuuk loo dhaqaaqay ayaa loo jeedaa alla waxa uu ihi laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaar aladiina kuwaasoo itabacuuhu rasuulka raacay fii saacati alcusra culayska iyo adayga wakhtigiisii raacay waa wakhtigii loo baxay khaswadii tabuuk ah min bacdi maa kaada markuu ku sigtay dabadeed yasiiqu inuu leexdo quluubu fariiqin koox qalbiyadooda oo minhum saxaabada ka mid ah yacnii saxaabada qeyb ka mida qalbiyadoodu inay leexdaan markay ku sigteen ayaa ilaahay ka toobad aqbalay uma taaba dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhim iyaga innahu alleh bihim iyaga ra'uufun kii u tudhis badan weeye raxiimun ee u naxariista wacala alhalaaati wa taaba allah ilaahay waa ka toobad aqbalay cala alhalaaati saddexdii waa saddexdaynu xalay soo sheeganay magacantoodana maka lagu jamciyo oo dee waxa weeyaan waa kacb ibnu maalik iyo hilaal ibnu umaya iyo muraara ibnu rabiic saddexdaa weeyaan saxaabi oo waa kuwii towbadooda dib loo dhigay ee kontonka habeen anjuuq loo odhan wa cala alhalaaati wa taaba allah ilaahay waa ka toobad aqbalay cala alhalaaa saddexdii alla waa ka toobad aqbalay alladiina saddexdii khullifuu la reebay ee towbadooda dib loo dhigay xataa idaa daaqat markay ku ciidhiyoontay calayhim korkooda alardu arladii bimaa raxubad ay maca ruxbihaa waasacnimadeeda lala qabo ama kuwii towbadooda dib loo dhigay xataa idaa daaqat ilaa markay ku cidhiidhiyoontay calayhim iyaga alardu arladu ay ku cidhiidhiyoontay bimaa raxubad maca ruxbihaa iyadoo ballaadhkeeda lala qabo oo wadaaqad ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda anfusuhum nafahoodu ay ku cidhiidhiyoonto meel alla meel ay maraan ay waayeen oo wadannuu ay yaqiinsadeen allaa malja'a meel la magan galaa inaanay ahaanin min allaahi alle laga magan galaa ilaa ilayhi isaga xaggiisa mooye ama master miimiya ka dhigoo allaa malja'a badbaado iyo magangalbe inaanu jirin min allaahi alle laga badbaado ilaa ilayhi xaggiisa mooye uma taaba calayhim dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay ama sida jalaalaynku uu qadaraayo waxaad tidhaahdaa wafaqahum litowba oo uma taaba calayhim dabeed ilaahay waa towbad waafajiyey liyatuubuu si ay u toobad keenaan ama uma taaba dabeed alla waa ka toobad aqbalay calayhim korkooda liyatuubuu ay liyaduumuu cala tawba si ay towbada ugu toosnaadaan oonay uga baydhin waayo ina allaha alleh huwa alle attawaabu ka towbad aqbalka badan weeye alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey ittaquu llaha alle ka baqo oo wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheegaya la jirkooda ahaada qowlkooda ka run sheegaya ficilkooda ka run sheegaya caqiidadooda ka run sheegaya manhajkooda camaliga ah ka run sheegaya afkooda iyo uurkoodu wada socdo kuwa macooda ahaada waayo waxaa iman doontaa maalin qofkii run sheegay ee korkiisa iyo kalkiisuba ay iswaafaqeen mooye dee cid kale aanay badbaadayn hada yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum maalinta qiyaame waa maalinta kuwii runta sheegayey uuna ay badbaadayaan oo dee runtooda ay anfacayso marka cidda runta sheegaysa ee saadiqiinta ah macooda ahaada laakiin qof daahirkiisa iyo baadinkiisu kala duwan yahay oo wuxuu dadka u sheegayo waxaa ka u qarsoonay ay kala duwan yihiin iska ilaali weeye alla waxau ihi maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli illaah maa kaana uma ahaanin oo uma habboona oo uma cunanto liahli lmadiinati ree madiina uma habboona iyo waman xawlahum cidda hareerahooda ah oo min alacraabi ree baadiyaha ka mid a an yatakhallafuu inay ka hadhaan can rasuuli illaah rasuulka alle inay ka hadhaan uma habboona walaa yargabuu inay ka jeclaadaanna uma habboona bianfusihim nafahooda can nafsihi nebiga naftiisa wa annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu mu'miniinta nafahooda isagaa uga dhow oo uga mudan oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi waladii nafsii biyadih laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wawaaladihi wannaasi ajmaciin allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee midkiin rumayn maayo yacni ilaa waladkiisa waalidkiisa dadkoo dhan aniga uu iga jeclaado waxa weeye midkiin rumayn maayo xadiidkii kale cumar ibnu lkhadaab waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam cumar intuu u yimid ayaa waxau ihi yaa rasuula allah wallaahi la anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa min nafsi wuxuu yidhi rasuulkii allow wallaahi wax walba waan kaa jecelay naftayda mooyaane rasuulku wuxuu yihi laa yaa cumar xataa akuuna axaba ilayka min nafsik may weli halkii la rabay maad gaadhin ilaa xataa naftaada aada iga jeclaato aniga markaasuu rasu markaasuu cumar ku yidhi wallaahi yaa rasuula allah la anta alaan axabu ilaya xataa min nafsii wuxuu yihi wallaahi rasuulkii allow hadda xataa naftayda waan kaa jecela imika cid walba naftaydana dhaho waan kaa jecela markaasuu yihi alaana yaa cumar haddaba cumarow hadda ayaad gaadhay halkii la rabay marka xadiidka cumar wuxuu tilmaamayaa yacni in xataa nebiga naftaada aad ka jeclaata ay waajibto oo iimaankaagu aanu dhammaystirmayn ilaa xataa naftaada aad ka jeclaato xadiidka horena xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin ilaa waladkiisa iyo waalidkiisa iyo dadkao dhan uu iga jeclaado midkiin rumayn maaya rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam marka alla waxau yihi walaa yargabuu inay ka jeclaadaanna uma habboona bianfusihim nafahooda can nafsihi nebiga naftiisa yacni uma habboona inay nafahooda uga jacayl bataan nafta nebiga sala allahu calayhi wasalam oo nebigana u ogolaadaan bacadkaa iyo rafaadkaa inuu baxo iyaguna ay doonaan inay hadhka ku hadhaan alla waxau ihi daalik arrinkaas bixiddaa ay nebiga la baxayaan iyo hadhin la-aanta aanay ka hadhayn arrinkaasi haabitun waxa uu ku sugnaanayaa biannahum bisababi annahum iyagu laa yusiibuhum inaanu ku dhacayn oo aanu haleelayn sababteeda dama-un haraad iyo walaa nasabun tacabtoona iyo walaa makhmasatun gaajo fii sabiili illaah ilaahay dartii inaanay gaajo ugu dhacayn oo walaa yata'uuna aanay ku joogsanayn mawdi'an meel lagu joogsado macnaha gaalada aanay dhul ka qabsanayn weeye meeshaa lagu joogsado oo yaqiidulkufaara gaalada cadho gelinaya oo ciil gelinaya oo walaa yanaaluuna aanay ka gaadhayn min caduwin cadow naylan gaadhid cadowna aanay ka guul gaadhayn oo dhibaato aanay gaadhsiinayn ilaa hadday intaasi dhacdose oo ay tacbaan oy yacnii rafaadu ku dhaco oo oon iyo haraad iyo gaajo iyo dhibaatoo dhamme ay ku dhacdo kutiba waa loo qorayaa lahum iyaga bihi ay bitilka alacmaal acmaasha ay sameeyeen sababteeda waxa loogu qorayaa camalun camal camalkaasoo saalixun wanaagsan waayo ina allaha alleh laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya abaalkooda ilaahay kama dayaco ee waa u daryeelaa walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan nafaqo nafaqadaasoo sagiiratan yar iyo walaa kabiiratan mid weyntoona wax yar iyo wax weyn midna kuma bixiyaan jihaadka walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan togna ma gooyaan ilaa haddii ay gooyaan soy waxna bixiyaan haddii ay wax bixiyaan ay togna gooyaan oy socdaan kutiba waa loo qorayaa lahum iyaga socodkaa iyo nafaqadaaba waa loo qorayaa liyajziyahum allah si alla ugu abaalmariyo axsana maa shayka ugu wanaagsan oo waajibaadkii iyo sunantiiba ay soo gelayaan kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين